iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey wax tartana uu ka socon garoomada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa xiriirka kubadda cagta degmada jowhar shaaciyey in tartanka kubadda cagta ah ee heerka koowaad uu si rasma ugu furmayo garoonka magaalada jowhar maanta oo arbaca ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada jowhar cabdulaahi xuseen sheekh dalaysey ayaa faahfaahin ka bixiyey tartankan arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo toban bishii sagaalaad sanada laba kun labaatan iyo afarta garoonka gobolka ee shawangale stadium waxaa si rasmi ugu kulmi doono goobka heerka koowaad oo ay ka qaybgalayaan toban koox oo zeere ee ah ama heerka koowaad cidwalba sida ay u taqaano beritoole waxaa nasiib u yeeshay qortuur kadib markii aan sameynay waxaa nasiib u yeeshay koox lagu magacaabo f c fanaaney iyo koox lagu magacaabo f c emis labada koox waa laba koox oo sanadkii hadda sanadkii hadda soo dalceen labadaasi koox zeer b ay ahaayeen hadda waa zeera a hadduu ilaaha yidhaahdo nasiib aykaan u yeeshay in lagu furo biritoole dhahda oo saxaafadda ayagana way ku mahadsan yihiin weli hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan waxaan dhalinyarada ciyaaraha xiiseeyo degmada jowhar iyo madaaxigeeda baa xiiseeyo ayagana waxaan waxaan ka codsanayaa in ay ciyaartaasi furitaanka ay ka soo qayb galaan koobkan kani ah waxaan usoo dardargelinay si oo dadka ciyaarweerada ciyaarweerada in aan ka mashquulino tartankan ayaa soconaya in muddo ah iyadoo ay kasoo qaybgalayaan kooxo aad u fara badan oo ka tirsan kooxaha ka dhisan magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada